kulan wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaag ee magaalada johor oo aad ka dhagaysataan siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaartid toddobaadkiiba hadaan oo kale ayaad ka barateen inaad barnaamijka ka dhagaysataan toddobaadkana waxaan barnaamijka ku eegi doonaa sida waxbarasho loo geersiin karo dadka reermiyiga waxaana igala qaybgeli doona mid ka mid ah aqoon-yahanada jowhar qaar ka mid ah dadka reermiyiga iyo maxamed axmed oo ah xubin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hirshabelle ee u diyaargaroowa barnaamijka
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki waa mar kaliya barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaay aqoon-yahan cumar saalax waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada degmada jowhar waxaana wax ka weydiiyey sida waxbarasho loo gersiin karo dadka reermiyiga waxa waaye laba ayaan kala qaadaynaa sida loo gaarsiin karo dadka reerbaadiyaha ee waxbarashada dadka reerbaadiyaha inta badan laba waaye dadna waa satalit oo waa mataqaanaa dad degan dadna waa dad guurguura dadka degan waa fududahay waxa waaye iskuulo yaryar ah oo mataqaanaa dadka beesha kasoo kasoo kasoo tegay oo wax bartay ayaa dib loogu celinayaa iskuullada waa loo furaa ilaa dugsiga hoose waxaa lagu barayaa mataqaanaa sida wax loo qoro iyo sida wax loo aqriyo xisaabaadka ilaa dugsiga hoose waa waa iskuulo kasta oo mataqaanaa degan oo reerbaadiyihi dadyihiin waa waa la gaarsiin karaa dadka xoolaaleyda ilaysan aad ayay u adag tahay waayo mashruuc ayay u baahan tahay waayo waxay u baahan tahay macalimiin meel alla meesha u guuraan kadaba guurta oo mataqaana iskuuladoodan waxay noqonayaan iskuulada guurguura oo geedaha hoostooda ayaa wax loogu dhigayaa ama seedlooyin si dhaqsaa marka aka soomaaliya dhisanayaan seedlooyin si dhaqsaa loo dhisan karo ayaa lagu gara dhisanayaa marka labadaas hab ayaa mataqaanaa ah hababka lagu gaarsiin karo dadka reer guuraaga dhinaca waxbarashada waa garta marka loo fiiriyo dhanka wasaaradda ma is leedahay horumar ayay ka sameeyaan dhankaas iyo dadka reermiyiga si waxbarasho loo geersiiyo wallaahi lcadiim waxbarashada dadka reer guuraaga ah reer baadiyaha waa dadka degan dadka degan oo mataqaanaa oo xigniga ah oo beeraaleyda iyo xoolaaleyda ah oo degan inta badan iskuulle ayaa qaarkood u furan oo wasaaradda waxbarashada mataqaanaa kor beertaa kawar haysaa ardadan hata waxaa la geliyaa meeskaa la geliyaa oo wasaaradda waxbarashada hintabelle waa u xaraysan tahay laakiin dadka reer guuraaga ah almar baa xasuustaa dawladiisii albaree isku dayday inay mataqaanaa barnaamij noocaas ay samayso oo laga daba guurguuro laakiin hadda waxbarashada ee qur-aanka kariimka ah ayaa rigli ah oo mataqaanaa meel kasta oo qof soomaali oo muslima uu ku nool yahay suurtagal u ah inuu helo laakiin iskoolaha kale caadiga mataqaanaa maadooyinka maadiga lagu barto waxawaaye ilaa hadda waxawaaye baabaa ma diyaarsano ma gartee dadka reer miyiga naftirkooda ma yihiin dadku buraarugsan in ay bartaan waxbarashada caadiga ah marka laga soo tago dugsiyada qur-aanka kariimka wallaahi boqo- dadka boqolkiiba boqol ma kudhihi kara laakiin dad fara badan oo ku buraarugsan ayaa jiro oo jecel inay dadkooda wax bartaan laakiin ay dantooda diiday soomaalidu waxay tiraahdaa dantaada danta geed ayay ku- ay kugu xirtaa dantaada geed ayay kugu xirtaa soomaali ma tiraahdaa haddiiba adiga awooddaada aysan rameen inaad ilmihii aad mataqaanaa magaalo usoo dirsato ee mataqaanaa ama aadan ba uga maarmin ee ama aadan ka maarmin xooggooda ee noloshoodana ay ba- baadiyahaas ay ku tiirsan tahay meeshaas inay isaga waqti isaga lugu-aan oo ay iska joogaan ayaa mataqaanaa ee ay door ee ay door moodeen dantana ku kaliftay marka waxa waaye waxbarashada qiimaheeda ee da- dadku ma wada yaqaano dad gaara ayaa yaqaano dadkaas gaarkaana hataa dadka qaarkood waxa waa oo ee dadka qaraabada oo magaalada u joogo ayay kusoo ergadaan oo awlaadooda qaar kamida u keenaan ee wax ugu bartaan marka wa- taas ayay dadka ummadda ugu kala qaybsan tahay qaar aw- qaar mataqaanaa caqliyan wax- fahamsan faa'iidada waxbarashada ay leedahay dadaalna ugu jiro inay mataqaanaa ay ha- gaaraan oo hantaan iyo dad mataqaanaa oo aan waxbarashada faa'iidadeeda aan mataqaanaa aan aaminsaneyn ooba ogeynbo marka saas darteeda kule kuwaasna kuleel qabow toona kuma hayso ilmahooda waxawaa systemka ayaga ay kusoo noolaayeen waalidiinta ay kusoo noolaayeen oo mataqaanaa baadiyaha systemka ay ayagana marayaan si ay u noolaadaan ee mataqaanaa xoolahooda ayay iska dhaqanayaan iyo beeladana iska sacbanayaan waa gartay dadka noocaas oo kaleente maxaad is leedahay waa loo samayn karaa oo waa looga saari karaa jahliga ah inaysan waxbarashadu muhiim ahayn wallaahi wa waa ka fududaba wax weyn maa soomaalidu waxay kula hadashaa hal afay kula hadashaa hal diimaas waa aaminsan tahay oo diinta islaamka ah mobilization mobilization ama wacyigelin haddii lagu sameeyo goorta wa- wacyigelinta lagu sameynayana waa goor loo haayo mataqaanaa budget ama qorsho wax loogu qabanayo oo mataqaanaa oo shaqaynayo oo waxbarashadii isla markii qaabki wax loo oo istaraatiijiyad diyaarsan in loo in lagu howlgalo bacda ayaa wa markaasaa wacyigelinta aa la fuli karaa marka marka la wacyigeliyo waxawaa dadka markii sida wax u garan u fahmayan wax loogu sheego waxay noqonaysaa inay fahmaan si mataqaanaa oo ay qaataan inay waxbarashadu ay tahay faailaa faa'iido Wa- wa- haddana waxaa jiro dadku waxaa rolmo indhe waxay indhaha ay wax ka arkaan ay wax ka bartaan role model ayay arkayaan kudayasho dabay kudaysadaan oo lacala for example kusoo qabo tuulada ay degan yihiin ama mid idow dadka soo tagay oo oo heer gaaray markii wax loo sheego ayaa hebel hebel heero gaaray hebel hebel heero gaaray hebel hebel heero gaaray wuxuuna ku gaaray waxbarashada dadkii la yidhaahdo waxaa boqolkiiba boqol waxaa aaminsanahay ee dadka mataqaanaa wacyigooda isbedelayo faa'iidada waxbarashada ay leedahay dhan una soo jeesanayo say wax u baran lahaayeen oo mustaqbalkooda u- ubad- mustaqbalka ubadkooda ay wax uga bedeli lahaayeen waa gartay in bahda waxbarashada ay ku dhagaysanaysay iyo dadka reer miyiga maxaad baaq ood u jeedin lahayd waxaan ujeedi lahaa wax- waa baaqaan ujeedi lahaa waxay tahay qofka bini aadmiga ah oo ilaahay abuurtay laba meel ayuu ka koraa labada meel oo ka koro waxa waaye jirka iyo waxawaaye maskaxda jirka waxaa koriyo jirka waxaa koriyo caafimaadka iyo iyo nafaqada raashinka uu cunayo waalidiintayna intooda badan waxay aad u xooga u saaraan ilmaha inay ka koriyaan ee dhinaca jirka inay ka koriyaan waxaa muhiim ah inta jirka jirkana in laga koriyo samar ahaantaasna maskaxdana laga koriyo maskaxda waxaa lagu kori karaa wa- waayo aragnimo la siiyo iyo aqoon aqoon la siiyo iyo waayo aragnimo in la siiyo awlaada ayaa mataqaanaa maskaxdooda ay ku kori kartaa qofka qofka miisaaman ee dhamaystiran qofka qofka dhamaystiran waa qofka jirkana ka koray maskaxdana ka koray laakiin qofka hadduu jirkana ka koro oo maskaxda una ka korin qofkaasi qof dhamaystiran ma aha xoolaha ayuu waxyar ka horeeyaa xoolaha ayuu waxyar ka horeeyaa marka waxaa marka waxaa mataqaanaa kula talinayaa in sida ee, xoogga ay saarayaan inay jirka ka koriyaan oo ay raashin fiican u siiyaan ee, ku- ku- kuna ee, mataqaanaa ku lamaanayaan inay mataqaanaa maskaxdana ay ka koriyaan ayagoo siinaayo waayo aragnimo iyo waxbarasho ayagoo siinaayo hagaag markana yaquub bulle cumar iyo maxamed axmed yuusuf waxa ay ka mid yihiin dadka reer miyiga ah waxaana iiga warameen baahiyaha waxbarasho ee ka jira tuulada ay ku sugan yihiin goob waxbarasho way leedahay laakiin kuma filno aan deganayo banaani malahan goob ku filan ma aha laakiin waa way ka dhisan tahay goob waxbarasho waa gartay tire intee la eeg oo iskuulo ayaa ku yaala hadda tulada
hal iskuula ku yaalo oo laba qol keliya ayaa ka dhisan ardada joogto iyo iskuulka isma lahan sidoo kale iskuulku waa ciriiri qolasha hadda ardada iyo qolasha tuulada iskuulka ka dhisan isma lahan ardada aada fara badan tahay oo tuulada caruur aada u badan ayaa joogto oo waxbarashadana aada u jecel marka halkaas iskuul keliya ku yaalo mana ku filna tuulada markii hore iskuulka marxalada kala duwan oo soo maray owgii waxaa aasaasay dadka tuulada degan ayaa yani isxilqaamay oo sameeyey waxaana gacanka siiyey n g o oo berigaas gacanka siinaya laakiin iskuulka asaasitankiisa waxaa lahaa dadka tuulada degan tuulada marka qaarana isu aruurisay baahi waxbarasho in loo baahan yahay ayay dareemeen wati marka si hor loo fiiriyo xilli kuleel iyo xilli qabow iyo mararka qaar marxalado kala duwanaa lasoo maray oo amni dara ah marka tuuladu dad oo waxbaro wax soo bartay oo ku habboon ubadkooda inay waxbaraan ay heleen waxay isjira way tashadeenoo waxay isxilqaameen qaarana iska aruuriyeen goobay dhisteen markay dhisteen kadib aa n g o n g o walaha dayaatiraad ah iyo wax aa siiyey wasaaraddaa u timid oo yacni meelo oo markaas ka dhidhignaa u dhamaystirtay laakiin asaaska waxaa iska lahaa tuuladaas haleena
waa gartay ma jiraan wax xidhiiraha aada la sameyseen wasaaradda waxbarashada sidii kor loogu qaada lahaa waxbarashada dadka reermiyiga
waa jirtaa wasaaradda xiriiro aan la sameynay maasha allah wax badanay noo qabteen hadday ahaa lahayd dhanka manhajka oo ardada wax lagu baraayo o kale wayna soo geersiisay sidoo kale dayactiraad waxyaabo ay maaragtay noosu sameeyeen dhinaca kuraasta iyo sidoo kale mashaariic ayay noo keeneen oo macalimiinta lagu dhiirigelinayo sidoo kale qalab ayayna soo geersiiyeen oo ardadii markaas lagu caawinayo oo lagu dhiirigelinayo maasha allah waa xiriirkeynii oo wasaaradda aan la sameynay ilaa xad waa naga soo jawaabeen
waa gartay marka laga soo tago dhinacaasi wasaaradda ka waran dadkii waagii hore siday ahaan jireen reer miyiga dhanka waxbarashada iyo heerka maanta ay ka taagan yihiin
maasha allah laba kun shan iyo tobankii wixii xagga ahaay ilaa haatan way kala fiican tahay waagirta
hadda waxaa umalaysay inay soo baraarugeen dadka waxbarashada ay kusoo baraarugeen heer oo maaragtay ay u bislaadeen caruurta iyo waalidiinta heerkaas ay joogaan ayga aan diraayo waxay tahay tuuladan iyo tuulooyinka kal tuulooyin kaloo badan iyo dhammaan gobolada dalka meel walba waxaan ugu diraya hay-adaha waxbarashada ama n g o-yada waxbarashada daneeyo khaasatan tuuladan hadda aan joogno ma lahan goob u gaar ah oo gabdhaha ay ku waxbartaan sidoo kale dadka naafada ah goob ayagana ay wax ku bartaan hadday yihiin indhool iyo dhagool iyo ma lahan marka waxaan jecelnahay in yacni dadka waxbarashada gabdhaha ugaarka ah lala soo gaaro iskuulkana waa iskuul ciriiri ah in qolashaas loo waasiciyo dayactirkuraas iyo wixii la heli karo lala soo gaaro baa khasaan yaqoub sidee waxbarasho loo gaarsiin karaa dadka reer miyiga
dadka reer miyiga waxaa loo geersiin karaa saddex qeybood aa lagu geersiin karaa hadii ala yidhaahdo number ko in iskuulooyinka la tago iskuulooyin laga furo macalimiin loo sameeyo oo waxbarashada si ay ugu fudayso bes lagu soo dhiso taas waxaa lagu lagu heli karaa in tuuladii la tago iskuul laga dhiso kormeer loo sameeyo macalimiin loo sameeyo marka waxbarashada loola socdo midda koowaad noocaas waaye midda labaad waxaa jira in haddana raadiyo barnaamij oo waxbarasho laga sameeyo oo idaaca laga sii deeyo ilen waxaa jira dad aan tuuladooda ama ka furneen oo miyiga saas u dhiganaa jira oo iskuol aan lahayn egalafkooda barnaamijka waxbarashada raadiyo oo kale in loo sameeyo sidii maxay dhahaa cod ahaan oo loo baro ay u dhegeystaan oo khalinkooda iyo buugooda isdul saartaan xiliir xataa oo hore dalda dhaha qaabkaas waa la sameey jiray marka qodobka lamaad noocaas waa in loo sameeyo qodobka saddexaad t v-do kale in qaabkaas oo kale loo ama waraaqadooyin kale inta saas iskugu diro oo tuulo weliba waraaqadooyin loo diro maadaama waraaqadooyin xataa qaabkaas akhris ay u baahan aan akhri karaynin ina t v-do kale meeshii t v oo laga helo karo kale ina maqal iyo muuqal saas oo camal egeena loogu sameeyo oo barnaamij waxbarasho heerkaas saas loogu sameeyo marka sidaas state ina waxbarashada ay kufududaa karto waa gartay in tuulada haatan aad ku sugan tahay adiga ma leedahay goob waxbarasho ee ciyaalka ama dadka waaweyn ay ku bartaan waxbarashada noocyadeeda kala duwan
goob waxbarasho waay leedahay oo ciyaalka wax lagu baro iskuula maashaalla kule ku furan oo qolo ay sameyso institution la yidhaahdo ay sameeyaan macalimiinna loo tababaray ay ka shaqeeyaan waxaa wax lagu baraa marka caruurta wax lagu baraa oo hadda soo barbaadaysa wax lagu baraa laakiin ma laha dadka waaweyn meel ay wax ay ku bataan ma laha maadaama waxbarashada ay leedahay in xabaalka laga galan oo maana ayna lagu duqobo ay leeyaan waqtiga wax la bara karo marka dadka waaweynkan inaa meel loo sameeyo wax ay ku bataan macalimiin loo sameeyo maamulka ka jira ama wasaaradda waxbarashadoo kale in diirda ay taxato noocyadaas qofka weyn si waxaas ku bara lahayn si diirda ay ku saaraan kan yarna maxay dhaaduu taagan yahay beeskeed uu taagan yahay laakiin ninkan weyn oo waxbarashada waa ka tagtal dhaayo si macnaha dib loogu soo celiyo revision oo markiisa loogu sameeyo ina goob loo furo oo waxbarasho loo sameeyo dadka waaweyn ku saabsan waktigaas iyo oo hore iyo waktiga hadda waa wax badana kolley ay ku kala dugan yihiin waxbarashada xilidaas waxay ahayd waa mid mar weliba la joogtaynaayo kormeer loo sameynayo macalimiinta maxaan idhaahdaa weliba xaadir ay yihiin ay ka degiin iskuulkana ay ka degiin habeen iyo maalin wax la baranaayay habeenkii dadka haweenka wax baranaayay maalintiina caruurta wax la baraayay hadda ma aha sidaa markaa hadda waxaa wax la baraa caruurta wax la baraa waana hal maxay dhaha maalintii oo hal wakti ah oo gelinka hore ah aa wax la baraa waana ma aha mid oo xataa interday oo saas xataa ma aha hadda beriyaa laakiin hadda waxay u badiyiin ruulka markaa lasoo duka dictate ee iskuulka la aadaa oo sagaalka sacan laga soo dayna dadka waaweyinkana adeegii wax jira xiliyadii hore laakiin hadda dadkooda wax la bara ma jiraan marka taas waxyaaba badan ku kala duwan yihiin marka waxaa la rabaa macalinka inay diirada la saaro maadaama macalinka haddii mishaar meel loo saaro waxaa malaynaa waxbarashadiisa inuu maxay dhahaan oo asaasiga inuu mar weliba bulshadaas u fidinaayo laakiin macalin oo iinka joogta aan ahayn mashaarka joogta aan ahayn waxbarashadiisii marka waxay noqonaysaa mid oo laciif ayay noqonaysaa marka taas waxaan ka codsanaa wasaaradda waxbarashada ina mar weliba diyadda ay saarto macalimiinta iyo ardada kormeerkeeda in la joogteeyo si loo horumariyo waxbarashada reer miyiga ama dadka tulooyinka ku dhaqnaa dabagalo aad ku samayseen in aad heshaan horumarin waxbarasho oo aad kala kulanteen wasaaradda oo aad kala sheekeysateen arrimahaasi
aniga aan ma uli kulmin laakiin gudoomiyaha tuulada iyo macalimiinta mar weliba taas diirada saaraan inay baxaan wasaaradda waxbarashada tagaan aniga hal maraan oo la tegay wasaaradda waxbarashada oo dhinacan sagaalaha dhexe waxaa jooga ustaas amiin oo kolley arrintaas qaabilsanaayo oo odaashan u geliyo waxaan dhahay ninkan waa kolley waa ninka u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ninka u qaabilsan iyo wiilka baa cabdullaahi saalax la yidhaahdo labadaasaan kolley aan u gudbiyey lasoo hadlay waxba lasoo meel dhigeen mabaldhisan maxay sameeyeen inaa iskuulkii dib loo dhiso hadda macalimiina lagusoo ziyaadiyey oo ka socoto dawladda macalimiinta ay qaadasay qaar kamid ay socdaan qaarna waxay u taagnaayeen kuwii hore iyo tuishan ay u taagnaayeen marka waxyaabaha ay qabteen waa intaas laakiin waxaa weliba kasii maqan oo baahideeda taagan waxbarashada dadka waaweyn inaa ciidana meel loo furo ama meeshaas meel laga siiyo oo ama qol ama laba qol ama loogu dhiso dibka igan dadka waaweynka jaaniskooda oo wax loogu faa'iidiyo waxbarashadii waxaan ugu baaqayaa bulshada oo waxbarashada u baahan horta waxa la raashin ninka u baahanaa cuna qof filibo oo bulshada ka mid tahay waxbarashada inay baahidooda ay hayso ay dareemaan waxbarasha dheerka ay taagan tahay waa midda looga baxaayo mugdiga looga baxaayo iftiinka loo looga gudbaayo waaye inay bulshada ay xooga ay saarto waxbarashada inay xooga ay saarto maamulka meesha ka jirana isagana dadka si iftiinka loogu soo loo soo saari lahaa mugdi loogu bixi lahay inay mar weliba igana dirda ay saaraan waxaa lii biyo qaba iyo budo qaba iskugu baahan yihiin marka dadka wax la baraayo iyo dadka wax baraayo iyo maamulkaba dadkaas intaas oo dhanba inaa corton connecta oo ka dhexeeyo xiriir ay wadayeeshtaan la joogta tuuli weliba ina la waco maamulkeeda la waco waxbarashada waxa lagu weydiiyo heerka ay taaganta baahida meesha lagu weydiiyo maamulka ay weydiiyaan deegana bulshada meesha baahidada ay soo bandhigan kana jeestaan
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana maxamed axmed cali oo ah xubin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ayaan wax ka weydiiyey doorka ay wasaarad ka qaadan karto hirgelinta waxbarashada reer miyiga tuulooyin fara badan waa la hirgeliyay waxbarasho waxbarasho weliba aasaasi ah iyo mid dhexe ah waa jiraan waxbarasho oo maanta iskuhanay karo wallahi degmooyinka degmooyin fara badan waa degmadan bari haddaan ku xuso degmooyinkan bari hadda sida waxawaaye sida sida masaajid cali guduud wargaadhi yani cali axmed tuurnaguud adiibaal muqokuri maxaas yani gardho waa tuulo fara badan oo hirshabel ka kooban tahay maantana ardada waxaa muddaaba inay waxbarashada fahmeen waxbarashada qiimaheeda ay arkeen sidee idinku suura gashay in aad dadkaasi geersiisaan waxbarashada waxay ku suurta gashay dadka deegaanka baahi qabo sama baahida waxbarashada dadkooda dadkooda ayaga yaqaano yani meeshii yani dadka jirta population weli ma u fiirino degmo ma u fiirino population intay dadkan ay joogi karaan konton boqol sideetan meesha laga heli karo caruur inaan waxbarasho geyn aninka waajib mau tahay saasaan werigelinaa mar walbo weli waxaa jira tuulooyinka qaar oo ka cabanaya in ay weli qabaan baahiyo waxbarasho kan wasaarad ahaan maxaa idinka qorshaysan in aad u sameysaan dadkaasi insha allah waxaan rajeynayna in ayna gaarsiino tuulooyinkaas hadda maanta ma filayo tuulo maanta xur ah oo cadowga xor ka yahay inaan waxbarasho aan ay tahay fili maayo laakiin hadday jirto lacalla waa jiri kartaa dhihi maayo ma jirto insha allah ayagana waa kula jawayno inaan geyno oo saa og tahay macalimiin qaarna shaqay soo maahin oo sanadka hore aan qaadanay saddex boqol oo macalimiin sanadkan aan rajaynaynaa inaan ayagana si lamid inaan qaadano saddex boqol oo macalimiin weliba sanadkan aan kusalay doono degmo kasto inay dadkooda ka dirsadaan si yani dokumentiga ay federaalka ay ka rabto marka saas aan qorshaha u yahay degmooyinkan xurta ayna insha allah iyadana waa gaaraynaa haddaan hadduu leeyahay waxbarasho waxaan rajaynaynaa mar dhow insha allah sanooyinkaas five year insha allah kadib waxaan rajaynaynaa inuu dadka dhan ay fahmaan qalinka wuxuu yahay qiimaha uu leeyahay waxbarashada qiimaha ay leedahay qoray ka tagana rajeynayna insha allah hadduu laa yidhaaho tuulo kasto degmo kasto geed walba dadka jooga inuu waxbarashada gaarsiinaan rajeynayna saa unahay dowlad goboleedka hirshabelle wasaaradda waxbarashada hadduu laa yidhaaho waa gartay ma jiraan wax wacyigelin ah aad u sameysaan dadka reer miyiga si ay ugu baxaan jahliga loona guuro dhanka iyo waxbarashada wallahi waa jiraan wacyigelin iska daa waxawaaye mar walbo mar walbaan taagnaa tuulooyinka aan dhahnaa waxbarashada qiimaheeda aan uga hadalnaa ayagana kulba waxawaaye dadka simbir weliba waxaan geynaa oo u dheer dadka deegaanka tuulooyinka fofog u dheer waxay tahay quudin wax lalaha jiro oo lahay feedin hadaad maqashay hadaad maqlinbo oo waxbarashada ardayga qiimaheeda uu yeelanayo waayo arday waxa laga yaaba tuulo fog inuu ka yimaado oo laaba karin marka waxaan u samaynaa wax lahay quudin qura ay qadaan siinaa ardada qiima oo weliba tuulooyinka u badan yihiin marka saas waxbarashada ay qiimaheeda ay ku yeelda asagoo ardayga ka fikiraya raashinkaas uu imaanayo qiimaha waxbarashada kadib uu fahmi karaan rajeynayna saasaan heerkaasaan gaarna maanta inaan wacyigelin ka gaarsiino raashin quudinaan samayno walaa waxaan baa ku jeedi lahay waxbarashada inay xoogka saaraan dadkayna maanta aan dhihi karno waa ku faannaa oo weliba aan dhihi karno daa'irka soo koraayo in waalidiintooda inay waxbarashada geeyaan ardayga aan yani ay weliba waxaan rajeynayna inay waxbarashada sanadkan ay tahay free process hoos aan usii galo oo kor waalidiinta maogtaa waxaa dhibaysa qarashaadka waxaa macquula waalid inuu shan cunug lix cunug uu leeyahay dhulka waxbarashadii aan baxsa karin laakiin sanadkan wixii ka dambeeyo iskoolaadka magaalada jowhar iyo hareeraheeda yani free waayo oo arday laga qaadayo lacag ma jiri doonto haddaba sida juuri u dhaceysay weliba iskoolaad waaweyn oo hadda aan rajeynayno inay ayna kusoo biiraan inay ardada lacag laga qaadin marka insha allah waxaan rajeynaya waalidiinta inay fahmaan baaqaasna waxaan ujeedi laha inay ardada geeyaan gooba waxbarashadu la yiraah guudaan intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaago aan toddobaadkan ku eegeynay sida waxbarashada lagu geersiin karo dadka reermiyiga intuu socday barnaamijka waxaad idin socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiis xiga sidaa iyo nabadgelyo